أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon madaxweynaha dowladda kaafirada faransiiska ayaa gaaray dalka jabuuti iyadoo la filayo inuu booqdo etoobiya xilli uu xukuumadda baariis diyaarinayso ciidamada xabashida ee qabsan lahaa xeebaha soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka shaardirarka ee liubolis ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya in ka badan lixdan ruux ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weerar gaarijiirsiin ah oo ka dhacaya dalka jarmalka dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose jabhadda maxaarada faano ayaa weeraro culus ka fuliyey deegaano dhaca waqooyiga etoobiya xilli ay kasii darayso ciisadda colaadeed ee ka jirta dalkaasi bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa dhigay jadbax ay kaga soo horjeedaan dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalqo tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool ardayda jaamacadda alqima ee degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey furitaanka farac cusub ee jaamacadda ee deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellada hoose بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaatanka bisha jamaadul aakhir kuna afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowranimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan iyo isagii oo dhan madaxweynaha dowladda kaafirada faransiiska ayaa gaaray dalka jabuuti iyadoo la filayo inuu booqdo etoobiya xilli xukuumadda baariis ay diyaarinayso ciidamada xabashida ee qabsan lahaa xeebaha soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinno murtaas ku saabsan inoo haya emmanuel macron madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee faransiiska ayaa socdaal ku maraya wadamo ka tirsan bariga qaaradda afrika xilli dulimaasiyadda xukuumadda baariis ee qaaradda uu hoosu dhac weyn ku yimid shantii sano ee lasoo dhaafay macron ayaa maalinkii shalay waxa uu ka degay waddanka jabuuti halkaas oo uu kula kulmay ismaaciil umar geele dalkan ayuuna faransiiska horey usoo gumaystay islamarkaana uu ka jaray soomaaliya inteeda kale sababta madaxweynaha faransiiska uu booqashadiisa ugu bilaabay jabuuti ayaa la sheegay muhiimadda uu waddankan uga fadhiyo wuxuuna ku leeyahay saldhigga ciidan oo ay ku sugan yihiin boqolaal askari waddanka etoobiya ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago emmanuel macron madaxweynaha waddanka faransiiska marka uu soo gebagabeeyo tan uu jabuuti ku joogo baariis ayaana adis ababa u aragta xaliif muhiim ah marka la joogo geeska afrika booqashada dalka etoobiya uu ka tegayo ayaa kusoo aadaysa wakhti xasaasi ah maadaama ciidamada dowladda saliibeedda etoobiya diyaargarowgii ugu dambeeyey ay ugu jiraan sidii ay u qabsan lahaayeen xeebaha soomaaliya si ay u gaaraan badda cas faransiiska ayaa ah midka tababarka iyo qalabka siiya ciidanka xabashida ee loo carbiyey inay ku dulaan xeebaha badda cas ee soomaaliya dhowaan ayayna bilaabeen inay kasoo guuraan dalka faransiiska dhanka kale booqashada uu macron ku marayo geeska qaaradda afrika ayaa ah mid uu taageero horleh kaga raadsanayo dowladaha gobolka maadaama xukuumadda baariis laga soo eriyey galbeedka afrika galaangalkeedana uu hadda keliya ku ekaaday bartamaha iyo bariga qaaradda afrika
mahadsanida caliyare dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka shaardirarka ee liubooliska ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya sida uu ku warramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaallo culus oo u dhexeeyey dad rayid ah oo hubeysan iyo maleeshiyaad ka tirsan liyu booliska maamulka ee shahaadaladirirka ah ee soomaali galbeed oga dhisan xabishida dagaalka oo xooggiisa dhacay shalay ayaa socda ilaa maanta wuxuu yimid kadib markii maleeshiyaad ka tirsan liyu booliska ay shahaadaladirirka ah ay weerareen dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka dacawaaley ee ka tirsan degmada xarshin ee gobolka faafan dhallinyaro deegaanka ah ayaa ka gadooda tillaabada maamulka mustafa cagjar waxayna weerareen maleeshiyaadkii maamulkaasi ee dadka shacabka ah weeraray iska horimaadka koowaad oo dhacay khamiistii waxaa la soo warinayaa inay ku dhinteen laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka liyo booliska wixii intaasi ka dambeeyey maamulka cagdar ayaa maleeshiyaad kale u soo diray deegaanka lagu dagaalamay kuwaasoo xasuuq u geystay dad shacab ah maleeshiyaadka liyo booliska waxaa lagu eedeeyey in xitaa ay weerar la beegsadeen dad dhaawacyo qaba oo rayid ah kuwaasoo dhexda ay u galeen mid ka mid a dadkii goobjoogga u ahaa iska horimaadkii khamiistii lasoo dhaafay bilowday si gaar ahna dhaawacyada qaaday ayaa ka warbixiyey xasuuqyada ay geysteen liyu booliska anugu waxaan ahaa maxay tahay goobjooge dhaawac baan soo qaaday nin dhaawacaan soo qaaday haddii aan la odhanayo ciddan dagaalamtay ee dadka haddii aan la odhanayo shacabka ee maatida waxyeelaysay waxa weeyaan waa dowladdii si arxan darraa oo aan islaamnimo ku jirin ayay dadkaa haddii aan la odhanayay ay u gumaatay lixdii aroornimo ayay ku waabariisatay dadka ayaga oo xalay toole joogay magaalada dacwalin ciidankii nabadgelyada ahaa sidaa ku degganaa nimankaasi markii ay saaka haddii aan la odhanayay xalay halkaa lagu hayay airiska joogeen ee nabadgelyo ku joogeen dowladdii dalka iyo haddii aan la odhanayo dee joogtay ay ahaayeen gurmad bay soo ayay soo biirsadeen cidda dagaalantay waa dowladdii cidda shacabka laysii waa dowladdii waxay ku dagaalantay hubka waaweyn ee qoriga b k m-ka lagu dhaabay ku dagaalamaysay maatiin way aabba yeelin carruur umayma aabba yeelin ilawareediye ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay iska caabiyeen gurmad maleeshiyaadka liyuu booliska u sameeyeen kuwo kale ee ku sugan deegaanka dacawaaley ee dadka shacabka laayay tiro dhowr jeer ah ayay dadka shacabka iyo askarta liyuu booliska isku noqnoqdeen waxaana halkaasi ka dhacay khasaare aad u baaxad weyn oo dhinacyada kala gaaray dhimashada labada dhinac waxaa lasoo warinayaa inay kor u dhaafayso konton qof waxaana dadka dhintay ka mid ahaa saraakiil ka tirsanaa liyuu booliska kuwaasoo magacyadooda lagu kala sheegay korneel deeq biixi korneel xasan cali iyo sargaal kale halka mas-uul ka tirsan maamulkaasina la xaqiijiyey inuu soo gaaray dhaawac culus dadka shacabka dhankooda khasaare xooggan ayaa gaaray maanta oo ah maalintii saddexaad ee colaadda ugu xooggan ay socoto waxay dhinacyada isku adeegsanayaan hubka culus iyo midka fudud dagaalka maanta dib u qarxay inta uusan bilaaban waxaa xalay hadlay qaar ka mid a dadka deegaanka kuwaasoo sheegay inay iska caabiyeen maleeshiyaadkii liyu booliska
aroorta salaadana nagal diyaar baannu u nahay odayaal iyo haween dhammaantiin intaa ka tira leegtihiin qof walowba salaada subax ku talagal dagaal ku talagal waxay inagu khiyaamaysay darayska inagu khiyaamaysay waxay ugu yeedhaan xafiiska nabadgelyada maamulka mustafa cagjar ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu kaga hadlaya xaaladda dacwaaley waxayna qireen in saraakiil iyo askar looga laaya dagaalkii shalay dhacay iyagoona ka gaabsaday xasuuqa ay dadka rayidka u geysteen aad baad u mahadsantahay abuu xasaan in ka badan lixdan ruux ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday weerar gaarjiirsiina oo ka dhacay dalka jarmalka faahfaahinta warkan waxaa haya yaasir maxmed ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay lixdan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin la sheegay inuu yahay sacuudiyaan aadna u necab diinta islaamka oo dad ka adeeganayay suuq weyn oo ku yaala magaalada megdabor ee dalka jarmalka oo ku weeraray baawur uu watay sida ay sheegtay warbaahinta dalka jarmalka darawalka waday baawuurka dadka lagu weeraray oo ahaa nin konton jir ah asal ahaanna u dhashay dalka sacuudiga kuna noolaa jarmalka tan iyo labada kun iyo lixdii ayaa isla goobta lagu qabtay booliiska dalkaasi ayaana xaqiijiyey in falkaasi oo ahaa midoolakac ah sababta ka dambaysa weerarka weli lama caddaynin balse weerar hordhac ah oo warbaahinta jarmalku ay soo warisay ayaa tilmaamaya in ninkani uu taageerayay aragtiyaha midigta fog sidoo kalena uu si weyn u dhaleeciyey diinta islaamka iyo siyaasadaha socdaalka ee dalka jarmalka ee soo dhoweynta dadka muslimka ah ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka ninka lagu magacaabo olaf shoys oo tacsi u diray qoysaska dhibaatadu soo gaartay ayaa ballan qaaday in baaritaan dhammaystiran lagu samayn doono arrintani si looga hortago weeraro noocan oo kale ah mustaqbalka dhacdadani ayaa kicisay walaac cusub oo ku saabsan amniga suuqyada reer yurub oo wakhtigani laga adeegto maalmaha gaalada u dabaaldegayaan diintooda kiristaanka kuwaasi oo marar hore bartilmaameed u noqday weerarro sidaan oo kale ah mahadsanid yaasir dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ahaa dagaal culus kula mirteen murtadiin oo ku sugnayd deegaankaasi dagaalka oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana laga maqlay deegaanada ku hareeran degmada qoryooley ayaan ilaa ay hadda loogeyn khasaaraha dhabta ee ka dhashay ama cadowga la gaarsiiyey dagaalka waxa uu ku soo aadaya xilli shalay subax mujaahidiintu ay weerar cagmarinaha ku qaadeen xerada murtadiinta deegaanka xawaali ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoo weerarkaas casminta aana lagu dilay kow iyo labaatan ruux oo saraakiil askar murtadiina isugu jira halka kuwo kalena nolosha lagu qabtay balse inta hartay ayaa lugta furay oo yidhi naftu orod bay kugu aamintaa jabhadda maxaarada fano ayaa weeraro culus ka fulisay deegaano dhaca waqooyiga etoobiya xilli ay kasii darayso xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaasi muraan maxmed ayaa tafaasiisha warkan eegaya wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka fallaagada ah ee faano ee dagaalkaada kula jira maamulka abiy axmed ah ay weeraro qaraxyaha ka geysteen gobolka maxaarada oo uu ka socdo loolanka adag ee u dhexeeya faano iyo ciidamada etoobiya magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka maxaarada ayay maleeshiyaadkan ka fuliyeen qaraxyo ay la beegsadeen dad dibadbaxyo dhigayay kuwaasoo ahaa dibadbaxyo ay ku doonayaan nabadda gobolka iyo in dhinacyadu dirirta joojiyaan degmooyinka ay ka dhaceen qaraxyada waxaa ka mid ah dase waldiye iyo bahardaar waxaana la soo warinayaa inay jiraan khasaare kala duwan oo ka dhashay weerarada faano balse ilaa iyo hadda lama oga tirada rasmiga ah ee khasaaraha sababta ka dambeysa weeraradan ayaa lagu sheegay kadib markii maamulka gobolka maxaarada ee etoobiya uu dadka shacabka ah ee ku nool magaalooyinkaasi faray inay dhigaan dibadbaxyo faano loogu baaqayo inay wadahadal la furta maamulka abeeye maleeshiyada maxaarada ah oo iyaguna la socday qorshaha maamulka etoobiya ayaa iyagana degniino u diray dadka shacabka ah kuwaasoo ay ugu baaqayaan inay ka baaqsadaan dibadbaxyada balse warkooda lama qaadan taas ayaana sababtay inay qaraxyada la beegsadaan dadka dibadbaxyaasha ah maleeshiyaadka hubaysan ee faana ayaa qayb ka ah jabhadaha dagaalkaada kula jira nidaamka abiy axmed iyagoona gobolka maxaarada ka fuliya weerar laayaan ah oo lagu dhigbixinayo ciidanka xabashida mahadsanid marwaan bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya xasaam carafaad ayaa si ambaqaadaya xilli kooxda ridada soomaaliya ay sii kordhisay dhulboobka ay ka wada gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa xilligan dibadbax xoogan oo cabashaa dhigay shacabka ku dhaqan xaafadda waxara cadey degmada hilwaa ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan xaafadan ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhulboobka ay ku hayeen saraakiil ka tirsan murtadiinta waxayna sheegeen inay ka welwelsan yihiin in xoog lagu burburiyo guryahooda lagana qaato dhulkooda waxaa soo socota dhibaatadii dhacda afartii bilood haddaan laga gaarin shala musqushaydaa la duwan baalaan la gelsha intaasoo sanaan degannaa afartan iyo kow sanaan degannaa dukumentigayna ha la fiirsho hadda sawirkaana laydinsoo diraa waana arkaysay guryaha sarta waa laydinsoo diraay miyaanan ilaahay laga cabsanaynin masaakiiraan nahay hub ma haysanno wax ma haysanno saasaa naloo gumaadaa guryahana naloogu dilaa waa iskaga dhimanaynaa guryahayna maracabaa ii xihan haddii laa yimaado lay dilo waa la dhiman lahaa qof walba wuu dhimanaa qof maalkiis maalin loogu daraayo ma jirto kani waa dhul soomaaliyeed beelu ma lahan dhul soomaaliyeed waaye soomaaliyoo dhammaa iska leh annagu waa deggannahay waa la dhacayaa dhibaataa taagan tuugaa timid tuugada waxaa u saldhiga degmada gubadley nimanka jooga aa u saldhiga halkaasaa tuugadu ku soo degtaa halkaasay ka soo hoggaamiyaan dhulkeenniyay keeneen kii dhisanna waa calaameeyeen inay dumiyaan kii bannaanna agta lagama tegi karaa la yidhi ninkii ag tagana waa lagu dilay kooxda ridada soomaaliya ayaa shaqa maalmeed ka dhigatay dhulbaabka xoogan ay ku haysa shacabka maatada ah ee ku dhaqan xaafadaha magaalada muqdisho mahadsanid casaam munaasabo lagu soo gebagabeeyey xalqo tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool faahfaahinta warkan cabdiqani maxmed ayaa haya صفات وجار وريق مستفل منفتح مصماتة والضد قل ماموسها فحاسه شخص سكات شديدها اللفظ أجد قض بكات بين الريق والشد waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna soo afmeerayay xalqo tasiix ah oo socotay muddo toddoba bilood ah taasoo loo soo xiray macallimiinta madaarista deegaanka duduma leh ee wilaayada bakool xalqadah oo loogu magacdaray ibnu kathiir ayaa muddada toddobada bilood waxaa macallimiinta laga saxay tasxiixa qur-aanka iyagoona sidoo kale bartay culumta qur-aanka xafladda xiritaanka xalqada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bakool nuqabada wilaayada iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeen khudbad ku saabsan fadliga qur-aanka ayaa goobta laga akhriyey qaala allahu tacaala kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab waqaala sala allahu calayhi wasalam اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أخرجه إمام مسلم وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أخرجه أحمد والحاكم ardayda xalqada dhammaysatay ayaa bandhig cajiib ah ka sameeyey munaasabadda waxaana xigay kelimad dardaaran ah oo goobta uu ka jeediyey malaaqa beesha luwaaye malaaqa cabdulaahi dheere may kaalansiin ku baahan ahaan dadka kan isiin ogdiin haddii oonay baadiida haada fadi haddii oonay tuulooyinka dadkii rooga fadi haada fadeen mustawud roogan isiin og akhyaray koley insha allah hoola isin wala ka barateen beelale jeebkin walmay hasiinka baran beelien khidmaytaan la fade maanaa dhammaan muslimiintan khidmaytaan isin la safaa wa khaasatan may lare irin mooro hob ligiri waar nagara dheerta lare ogdaad beelan khidmaytaan la sanfada diinki laasan barimee wahaa thimaar adduunyanka weydin beeslaan wal bartaan jazakumullahu khayran diinti ma'aasha ummati tusiidan la fade ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada boqol sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona si aad ah ula dardaarmay macalimiinta xalqada loo soo xiray mayba keliman dardaarmi faday macallimiinta oo geedkaa ku qalan jibihaay xalaqatu ibnu kathiir dafcada labaad may ballanaa insha allahu tacaala mas-uuliyiddii isagaasinka wareegdi wilaayada iyo beela culaaskiiyo saarnaay oo doorkiiyo kuku eedinaya barnaamijkaas in macallimiinta la taahiiliyo oo la dhiso aqoontiyo korlanqaada wa khaasatan xirfidio maadaama eto dad walbarow in qur-aankii uu sugahayay marka tasiix haddii ata iyo culuumta nadariga haddii ataba in marka may walaha ku dhiso laha ku taahiiliyo taas may waa insha allahu tacaala wilaayadii iyo beela gududan laakiin isaga may dhisiin kufade markuun miro dhalin miraagiya dhinigikin hajara juhdiga isagaa siinka wareegi insha allahu tacaala may lan baahanyaa in hamii maalin hundurnee kii hordhaan dugsan haay dugsi bahaay dugsi jeeba sii wade nanki dugsan haaynan in si degdega dugsan fadheedo insha allahu tacaala wilaayada guud ahaan beelo dhatiya waa dugsi badan lanka baahanyi qawaa'ilka dariska waa dugsi lanka baahanyi jazaakum allahu khayra jazaa marka taas iyana may waa insha allahu tacaala in kaalanta tin qaadatan ikhlaas inuuna ka dadaalnan camalku una qobdahayn ardayda walla baraw dhibaato iyo shiddi badan waayo culays badan alata duruufaad iyo walata marka maylan baahanyaa in ixtisaab lalakooy alla dartis lalakooy walana mayla raayo wal ajar adag kuhubsadaasoo ka hisaabtamaas ingnagada ilaahay agdis walaa adduunyada yaroo wasaa'ilka eh oo mayla raayo nolololan kaalmaysadaw in uun agnagan hadafkan asaasiga ah الهدف الرئيسي ما يبوها إرضاء الله سبحانه وتعالى إلهي أن رالي قلنو xalqadan ayaa noqonaysa xalqadii toddobaad oo tasiix ah oo loo qabtay macallimiinta madaarista wilaayada kuwaas oo midhahooda si weyn looga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada aad baad umahadsan tahay cabdiqani ugu dambeyntii ardayda jaamacadda alqim ah ee degmada jilba wilaayada jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraha cusub ee jaamacadda deegaanka kunyo barow ee wilaayada shabeellada hoose cismaan axmed ubow ayaa warbixin inooga diyaaray umuurtaasi dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu xaruntii labaad ee jaamacadda alqima uu ka furay magaalada kuunyo barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyadoona xafladii lagu furayey jaamacadda ay ka qayb galeen dadyow kala duwan waxaa dhinaca kale dadka arrinkaasi bogaadiyey si weyn uga hadlay ka mid ah maamulka macallimiinta iyo ardayda xarunta koowaad ee jaamacadda alqima ee magaalada jilib qaar ka mid a ardayda oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa dareenkooda farxadeed ku muujiyey faraca jaamacadda alqima ee wilaayada shabeellada hoose iyagoona ardayda cusub ee haleeli doonta jaamacaddaasi ku dhiirigeliyey waxbarashada tayada leh ee jaamacadda alqima anoo ka mid a ardada jaamacadda alqima waxaan soo dhoweynaynaa qismiga laga furay kunyaberow ee wilaayada shabeellada hoose waan ku faraxsannahay shucuurkan lama qiyaasi karo haddii aan nahay baxda waxbarashada gaar ahaan ardayda jaamacadda alqima aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay jaamacaddaasi furitaankeeda ee kuunyo barow anigoo ah arday dhigta jaamacadda alqima waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaanna aan ku wada faraxsannahay khabarka farxadda leh ee inaga soo gaaray ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose gaar ahaan magaalada kunyo barow oo ah furitaanka faraca labaad ee jaamicat alqima waxaan aad aad ugu mahad celinaynaa oo aan bogaadinaynaa dhammaan jihooyinkii iska kaashaday taabagelinta iyo hirgelinta mashruuca waxaan aad usoo dhoweynaynaa farcaga labaad ee jaamacadda alqima ay yeelatay ee laga furay wilaayada shabeellaha hoose andaan nahay ardada jaamacadda alqima ee jilib anigoo ka tirsan ardayda dhigata jaamacadda alqima ee magaalada jilib waxaan soo dhoweynayaa oo aan bogaadinayaa farca labaad ee magaalada kunya barow ka furatay jaamacadda alqima muhaysam oo dhigata jaamacadda alqima faraceeda jilib waxaan maanta inta oga hambalyeynaynaa oo soo dhoweynaynaa walaalaheena ershabeellada hoose gaar ahaan kunyo barow in ay heleen maanta jaamacaddii aniga aan inta ku haysanayna macdi soo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada iyo waxbarasho saafi ah oo inoo aragnay iyo manhaj iyo macalimiin lasoo diyaariyey oo khubaro ah anigoo ah magacayga uma muxsin dhigatana jaamacatulqima faraca jilib sana thaalitana maray qismiga alkitaab wasunna waxaan halkan kasoo dhoweyneynaa faraca labaad ee laga furay shabeelle suflaa waxaan leenahay gacmo furan kusoo dhowaada jaamacadda
anigoo ah ardayad dhigata jaamacada alqima ee ku taala degmada jilib waxaan soo dhoweynaa jaamacadda alqima ee faraceeda labaad laga furay goonye barrow jaamacadda alqima ee magaalada jilib ayaa waxaa daraasadeedu ay socotaa sanadkii saddexaad waxaana dhigta arday fara badan kuwaas oo ka dhigta culuum kala duwan waxaana sanad kasta jaamacadda ku biira ardayda ka soo qalinjibisa dugsiyada sare walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusa xilligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu